الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد باب المشركة قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا ثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأبي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة naadimku raxmatullaahi calayhi baab cilaaqo iyo xidhiidh la leh baabka xajbiga marka dhinac laga eego dhinac kale marka laga eegana casabada xidhiidh la leh ayuu halkan ku ishaarayaa oo la yidhaahdo baabulmusharaka aw musharika ama mushtarika iyo magacyo kale oo aynu dib ka ishaari doono baabkaa iska leh ayuu rabaa halkan inuu inooga tilmaamo waxaynuna odhan karnaa intaynaan gudagelin masalada uu halkan inoogu tilmaamayo baabkii faraa-idaka faraa-idka baabkiisii mucdamkii ama intii badnayd waynu ka soo baxnay ee waxa inoo hadhay waa iska sii dhammaystir oo abwaabta waaweyn ee inoo hadhay dee marka aljadwa alikhwa oo inoogu soo xiga awowgii iyo walaalaha aynu arrintooda arki doonno iyo ta'siilkii masaa'ilka sida loo dhisayo iyo cawlkii oo isaga laftiisa aynu arki doonno balqaabka uu yahay iyo masalan munaasakhaadkii maytidii maytida dhaxashay iyo masaa'ilkii ixtiyaadka ku dhisnaa oo hadday tahay xamligii uurkii siduu wax u dhexlayo isagoo weli aan dhalanin iyo khunsihii labeebkii iyo kii mafquudka ahaa ee la waayay iyo kuwii isku goob qura ku dhintay ee si ay u kala horreeyeen aan la garanaynin abwaabta noocaasi ah oo inta badani ay markaa abwaabta iska noqonayso ama wax markaa dhicitaankoodu uu yar yahay oo baciidul wuquuc inta badan aan aada u dhicin ama qaliilul wuquuc haddii si kale loo yidhaahdo dhicitaankoodu yar yahay ama waxyaabo dhinac kaleba looga wareegi karo siyaabo kale sida munaasakhaadka oo kale iyadaan waddadaaba la marin dariiq kale in laga laaban karo aynu ishaari doonno markaa kollay masaa'il cumdo ah oo aada u badan maaha ee waa kooban yihiin inta inoo hadhay mar hadday sidaa tahay waxaa muhim ah inaad ku xisaabtanto intaa hore aada soo dhigatay wax badan oo ka mid ah dabeedna aada masaa'ilka isku daydo bal wax badan inaad tadbiiqiso oo waaqica ka muujiso oo ka shaqayso waxaanaad ogaanaysaa markaad doonayso inaad wax dhaxasho dee tartiibaad buu leeyahay wuu kala horeeyaa binusuusi alqur'aani wasunnana waa laga arkayaa ijmaacaadka ummaddana waa ku sugan yahay ugu horeyn haddii xoolihii aanay noqonin in yar oo dhinacuun gudaysee dhinac labaad aan waxba ka qabanayn haddaanay noqonin ee ay xooluhu xoogaa yihiin macnaha marka meydka laga aaso haddii cidii in gaara gacanta ku haysato oo rahan iyo wax ka mida u haysatana iyadaan loogu tegin masalan meydkii laga aasi karayo afar qodob ayay u kala horeynayaan hadday aada u yaraadaan oo cidhiidhiyoomaanna oo weliba inta la hayo xaq kaloo dheeraaday ku tacalluqana dee shan bay u kala baxaysaa oo u kala horeynaya markay xooluhu xoogaa iska yihiin waxaa ugu horeynaya mu'natu tajhiis hortu maydka in laga diyaariyo oo laga aaso oo xoolaha uu ka dhintay hadday tahay kafantii iyo maydhistii iyo qabrigii iyo waxyaabaha la midka ah ee diyaarinta aasidiisa ee mu'natu tajhiiska la yidhaahdo in looga diyaariyo intaa kadib wixii dayn lagu leeyahay ayaa lamber laba noqonaya in laga bixiyo daynkaasi ama mid alle ha noqdo ama mid bani aadam ha noqdo sida kafaaraadkii iyo ka alle waxyaabaha la midka ah zakadii lagu lahaa iyo marka ama dayn alle xaggiisa lagaga leeyahay ha noqoto ama mid bani aadam ku leeyahay ha noqotee daynta ayaa laga gudaya qodobka saddexaad waxay noqonaysaa in la isweydiiyo ma dardaarmay mise ma dardaarmin haddii uu dardaarmay dardaarankii marka intaa hore laga bixiyo dabadeed ayaa saddex meelood meel ahaan iyo wixii ka yar la fulinayaa oo la bixinayaa amaa wixii ka badan waa mawquufun calaa ijaasati alwaratha warahada bannaynteeda ayay ku taagnaanaysaa hadday banneeyaanna way socon oo kuwa hadalkoodu fulaya yahay hadday diidaanna ma soconayso marka dardaarankii laga gudbo qodobka afraad ayuu noqonayaa dhaxalku waa markay hantidu waxoogaa iska yaraa waasacsan tahay haddii kale adigu ilaa afar qodob baa ka horeyn kara oo mu'natu tajhiiska ayay dhici kartaa in laga horeysiiyo xaqa gaarka ah ee tarikada ku tacalluqay sida iyadoo afartan adhiga uu haysto oo hal neef oo zakaahi ku waajibay ayuu isagaa neefkii bixin oo lagu leeyahay ayaa soddon iyo sagaalkii kaleba meesha ka baxeen ama daad ha qaado ama wax kale ha ku dhaceene isagiina waa dhintay dee neefkaa laba xaq baa ku tacalluqaya masaakiintii lahayd way doonaysaa oo waxa weeye dee waa zakadii waa neefkii zakada ee adhiga lagu lahaa isagiina in lagu aasaa buu doonayaa keebaa la hormarinayaa suuro shanaad bay noqonaysaa oo afartii aynu tartiibinay aan ahayn sida saxiixaana waxaa la hormarinayaa marka xaqan mucayanka ah oo laga aasi maayo ee neefkana sakaa loo bixin dadka kale muslimiinta ah baanay waajib ku tahay inay aasaan sakadana ciddila baa la siin markaynu leenahay shan qodob bay noqon kartaana halkaasaa qodob dheeraadahi oo aasida ka horeeya ka soo baxaya laakiin marka kale qaaliban xooluhu iska waxoogaa yihiin aasitaanka ayaa loogu horeysiiyaa kharashkii diyaargarayntiisa xoolaha in laga gooyo mar labaadkana daynka laga bixiyo mar saddexaadkana hadduu dardaarmay dardaaranka laga saaro mar afraadkana la dhaxlo markaad intaa fahanteed tartiibku inuu sidaa u kala horeeyo garato cidda intaa dhaxalka ah isugu timaada marka koowaad waa inaad ka eegtaa asbaabtii iyo shuruuddii bal inay leeyihiin asbaabtii la isku dhexlayay iyo shuruuddii dhaxalka bal inay laga helayo dadkan waa inaad ka fiirisaa intaa markaad ka gudubto waa inaad eegtaa xajbiga siday isu reebreebayaan baabkii xajbiga aynu shalay maraynay siday isu reebreebayaan inta isku soo hadha waa inaad eegtaa siday wax u kala mutaysanayaan ma ahlufarad baa dhammaantood mise waa casabo maxayse kala leeyihin waa inaad qaabkaa u eegtaa markaad intaana meel iskaga tiiriso intaa kadib baa la dhisaa masalada oo la ta'siiliyaa oo ta'siil iyo tasxiix oo aynu dib ka arki doono waxay u baahata lagu sameeyaa haddaba markaynu intaa ishaarno bal innagoo eegaynaa raggu inuu faraa'idkii wax ka fahmay iyo in kale laba ama saddex masalo oo fudud baynu soo tuuraynaa calaa dalabati lcilmina laga doonayaa bal inay ishaaraan siday u kala leeyihiin weliba ragga qaarkii oo dee in badan imanka faraa'idka dhiganayana waa jiraa ilaa laba sano lagu soo disayay marka waxaynu leenahay saddex hablood ayaa laydinka rabaa inaad tilmaantaan dhaxalka siday u kala yeelanayaan waa saddex hablood haddaad saddex hablood kala diri weydaan dee dhaxalkeennii wax badan baa ka si ah inanta koobaad maydkaa dhalay waa bintu sulbi wey inanta labaadna waa shaqiiqa waa maydka ayay ku walaal yihiin aabbe iyo hooyo labadaba inanta saddexaadna waa li'ab waa ukhta li'aba waa maydka laba habloodoo ay walaala yihiin oo midna xagga aabbiyo hooyo ay ka walaal yihiin midna xagga aabbe oo qura iyo inantiisii uu dhalay marka waxaa loo baahan yahay bal hadda siday wax u kala leeyihiin idinku dhisid laydikama rabo inantaasina intaasay leedahay taasina intaasay leedahay taasina intaasay leedahay bal saddexdaa hablood inay wax wada leeyihiin iyo siday u kala leeyihiin baa laydinka rabaa ayaa waydi joogtaa haye soo tuur waxaa kala qaadanaya baa tidhi shaqiiqada iyo bintada maydku dhalay ta li'abka ahina way iska tegaysaa waayahay maxaad ku dirtay taa li'abka ah labada kale xoolaa kala qaatay oo midda hore maxay leedahay bintadu maxay leedahay xoolaha barh bay leedahay oo nisfi bay leedahay iyo ta labaadna ee shaqiiqaduna barhka kale wejigay ku qaadanaysaa ma ehlu farad baa mise waa magac kale haye barhka maxaad ku siisay shaqiiqada barhka miyaad iskaga tistay mise waxbaad garanaysaa ay halkaa ku qaadatay haye ta li'abkaa bay uga sokaysaa haye ukaab hay casabatu maca alkhayr wey marka casabadaasaa lagu siinaya waa sax wey macnaha labadaa hablood ayaa xoolihii kala qaadanaya bintada waaxidada ahi wain kaanat waaxidatan falaha nisfu bar bay leedahay shaqiiqaduna maanta awooddii walaalkeeda ka shaqiiqa a bay yeelanaysaa oo mar haddii banaat meeshii joogaan walakhawaatu in takun banaatun fahunna macahunna mucasabaat waxa weeye mar haddii meeshii banaat joogaan inanta shaqiiqada ahi waa casabatu maca alkhayr ta li'abka ana meesha way ka saaraysaa walaasha shaqiiqada ah ayaa barhka kale qaadanaysa oo casabanimo ku qaadanaysa taa li'abka ahina way iska tegaysaa walaasha aabe labadaa hablood baa xoolii kala qaadanaya waa sax wey waxaan islaa bal inay ku qaldamaan oo yidhahdaan sudus bay leedahay iyadana wax siiyaan waayahay suurada labaad ee aynu soo gudbinaynaa waxa weeye haddii mayd dhinto maydkaasi maanta waa lab kii hore lab iyo dhadig wuxuu doonaba ha noqdo wuxuu ka tegey xaaskiisii mar haddii xaas la sheegay waa zawj xaaskiisii iyo hooyadii iyo akh shaqiiqa ama li'aba kuu doonaba ha noqdo waa xaaskiisii iyo hooyadii iyo akh ama shaqiiq ha noqdo ama li'ab ha noqdo farqi male haye maantana waa laydinka rabaa sidee loo gelaya haye waa ku joogtaa sawjadu maanta rubuc bay qaadanaysaa islaantuna maanta thulus bay leedahay haye ka kaa li'abka ama shaqiiqa ahina isaguna waa casaba wixii usoo baaqi garooba buu yeelanaya waa saxiix wey waayo walaaluhu ma tacadudin waa mid qura mar hadday sidaa tahay hooyadu thulus bay leedahay sawjaduna mar haddaan farac waaris ay jirin rubuc bay leedahay labadaasi markay faradkooda qaataan baaqigana akha shaqiiqa ah ama liabka ah ayaa yeelanaya waaya waxaan filayaa labadaasi tijaabo inoogu filan raggu inuu faraa'idka ma madhna raggu waa garanaya waaya aan ka gudubno musanifku raxmatullaahi calayhi ama naadimku halkan wuxuu ka tilmaamayaa masalo masaa'ilkaa hore khilaafsan oo dariiqadii qawaaciddii lagu yaqaanay faraa'idka wax ka mida khilaafsan waana laba masalo aynu tilmaamaynay daciifnimadkooda inaynu u tegi doono oo midna akdariya la yidhaahdo tii markaa dhowqowga loo nisbeeyey oo aynu arki doono midna mushtarika ama musharika ama musharaka la yidhaahdo iyo magacyo kaleba marka masaladani dhinac waxay ka shabbahdaa xajbiga oo xajbiga nooc baa jira istiqraaq ah oo ahlulcilmigu ay yidhaahdaan ma baabka xajbiguu ka tirsan yahay mise had iyo jeer axkaamta dhinaca casabaadka ayay ku sheegaan oo qaarkoodna yidhahdaan xajbi ma aha marka haddii la yidhahdo xajbi maaha iyo haddii la yidhaahdo wuu yahay istiqraaqu waynu tilmaami doonaaye waxa weeye wax thamaro ah oo ku dhismayaa ma jiraan waxaana weeye marka ay dhammaystaan dadka ehlu faradka ahi xoolaha casabadu iska tagtee waxba weydo ma waa la xijaabay baynu odhanaynaa mise waxaynu odhanaynaa war cidina ma xijaabin oo cid meesha xijaabtaa ma jirte de way ka dhammaatay uun markaa wax samaraahoo ku jiraa labada kelmadood tii laga cabiraba casabadii wax weyday marka dhinacaa marka laga eego maanta waa casabo wax weyday misna wax la siiyey dabeedna baabka xajbiga dhinac bay ka shabahdaayoo bacdu ahlilcilmi istiqraaquma xajbi baa mise maaha xajbigay ka dambaysiiyaan masaladan sida halkan oo kale qaarkoodna casabaday ka dambaysiiyaan oo baabka casabada markay galaan maadaamoo casabada axkaamteeda ay ka mid ahayd inuu markuu la keliyoobo xoolaha dhammaysto marka ehlu faradku intooda qaataan haddii wax ka soo hadhaanna baaqiga qaato hadday istiqraaqaan oo xoolaha dhammaystaanna inuu dhaco maadaamay yidhaahdeen masaladan dhici maayo casabaday dabageliyaan oo halkaasay u munaasabeeyaan waana masalo runtii ahlulcilmigu ay isku maandhaafeen waxaanay isugu maandhaafayaan waxay u arkeen inay istacaarudayso alquwa iyo dhinac markaa quwadii inay istacaarudayso iyo waxa weeye iyo faradkii iyo casabadii arrintu markaa ku horreynaysay qofba qofka qofka eelu faradka ahi inuu ridayo oo meesha ka saaraya casabada haddii xoolaa la dhammaysto marka bacdu ahlilcilmina qaacidada saasay ku dhaqmeen or sidaasaa la xoog badnaato waxay yidhahdeen ehlu faradku haddii laga dhammaysto dee faradkaa horreeye eh ha iska dhaceen casabadu qolana waxay yidhaahdeen maye waxaa jirta wax quwa la yidhaahdo oo maanta kaynu wax waasiinayno iyo kaynu wax siinayno waxa xoog badan kaynu wax waasiinayno mar hadday sidaa tahay qadin mayne waxbaanu la siinaynaa lakin insha allahu daciifnimadkeeda waa tilmaami doonaa masaladuna magacyo dhowra way leedahay oo musharaka tii la wadaajiyey bifatxi raa musharaka tii la wadaajiyey ama musharika oo ra-da la hoos dhigo oo wadaajinta iyada loo nisbeeyo tii wax wadaajinaysay musharika tii wax wadaajinaysay ama mushtaraka tii la wada lahaa ee mushtaraka ahayd ama ximaariya tii dameerka loo nisbeeyey ama yamiya tii badda loo nisbeeyey ama xajariya tii dhagaxa loo nisbeeyey iyo magacyo kale intaba waa leedahay waana masalo ay isku maandhaafeen saxaabadu xitaa ridwaan ullaahi calayhim oo cumar ibnu khadaab oo qura laba qowl uu keliya yahay saxaabada kalena aqwaashoodu ay isku khilaafsan tahay oo qaarkoodna masaladan wadaajiyeen qaarkoodna cadamu tashriik xugmiyeen inaan la wadaajinayn afarta madhab ee macruufka ah laftoodu laba iyo labay ku noqdeen oo imaamu shaafici iyo sheikhiisii maalik iyagu waa qolada wadaajinaysa imaamu abi xaniifa iyo imaamu laxmed oo ardayga imaamu shaafici ah iyaguna dhinaca kale ayay mareen oo afartiina laba iyo labay noqdeen marka la eegana waxaa xoog badan qolada aan wadaajinayn qolada hal madhabkan khilaafsan shaaficiyada ee halkan ku qoran qolada khilaafsan baa fiican min xaysu daliil waayo wax daliil ah oo lagaga soo reebo masaladan daliil u khaas ah oo lagaga soo reebo masaa'ilka kale u dhigma ma jiro oo lagaga khasiso hadalkii nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam alxiqu alfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar xadiiskii saxiixaynka ee nebigu yidhi faraa'idda haleeshiiya oo siiya cidda u ehelka ah ee leh wixii ka soo hadhana waxaa ugu dhow nin lab oo had iyo jeer sida qaalibka ah baynu xadiiskana ku xambaarnay oo mararka qaarkood oo dhadig uu dhowaadaa waa jirtaa casabatu maca alkhayr inkastoo saxaabada qaarkood ay markaa yidhaahdeen labun baanu markaa lafteeda u gudbinayna lakiin xadiiska saxiixa bukhaariga ayaa taana diidaya marka qaalibka waa inagii kusoo xambaarnay xadiisku waa cala alaqlab waa sida badan wey marka xadiiskaa wax lagu khasisaa meesha ma taallo walaalaha li'umka ah ee ay wax la wadaajin doonaana ee alle uu yidhi fahum shurakaau fi thulus ma taallo meesha sabab loo yidhaahdo fahum shurakaau maca alashiqaa'i fi mas fahum shurakaau fi thulus ilaa mas'alatu lmushtarika macnaa qaabkaas oo kale si loo yidhaahdaa meesha ma taallo oo loo yidhaahdo fahum shurakaau fi thulus qur-aanka sidiisa intaa loo nabadgeliyo ilaa mas'alatu lmushtaraka la yidhaahdo qaab sax ah ma aha oo masaladaa lagaga soo reebo biduuni daliil saxaabaduna mar hadday isku qabatay oo iyaguba ku kala qaybsameen qowlkoodu xujo ma noqonayo oo midna midka kale xujo kuma aha ee daliilka loo noqonaya mar hadday iskhilaafeen bal waynaynu arki doonaa masalada ay leeyihiin waa laga soo reebayaa oo iyadoo casabadii dhacday ayaan la dirayne misna qolo kale wax lala wadaajinaya bal aynu eegno sida naadimku uu tilmaamo wuxuu yidhi wain tajid haddaad hesho zawjan say haddaad hesho iyo wa umman hooyo warihaa wax dhexlaya labadaasi oo wax dhexlaya haddaad hesho iyo wa ikhwatan walaalo lilummi hooyo oo xaasuu koobsaday athulutha alifku waa iska alifulidlaaqe athulutha thuluskii koobsaday oo xoolaha saddex meelood meel ahaantii qaatay iyo wa ikhwatan walaalo aydan noqode liummin wa abi aabbe iyo hooyo oo wastaqraquu ay ku dhammaysteen oo ay ku istiqraaqeen oo ay ku maansheeyeen oo ay ku markaa dhammaysteen almaala maalkii bifardi nusubi ay binasiibi almafruud oo idaafatu sifa ila almawsuuf bifardi nusubi ay binasiibi almafruud nasiibkii la farad yeelay ay ku dhammaysteen dhaxalkii haddii arrinta noocaasi aada hesho fajcalhum ka yeel hum oo ikhwada ashiqada a ah walaalaha ashiqada walaalaha abiyo hooyo waxaad ka yeeshaa kullahum dhammaantood liummin kuwa hooyo ka dhig may cafwan fajcal ka yeel hum walaalaha ashiqada iyo li'umka labadaba isku dar fajcal ka yeel hum iyaga ashiqada iyo kuwa li'umka ah kullahum dhammaantood li'ummin kuwa hooyo ka dhig walaalaha aabbiyo hooyo iyo kuwa hooyo qura waxaba waxaad ka dhigtaa kuwa hooyo wajcal ka yeel abaahum aabbahoodna waxaad ka dhigtaa xajaran ay ka xajarin sida dhagax ka dhig filyami ay mulqan filyami badda lagu tuuray aabbahoodna waxaad ka yeeshaa sidii dhagax bad lagu tuuray waa meesha magaca looga nisbeeyey yamiya loo yidhiye iyo xajariyaba e waxa weeye dhagax bad lagu riday oo kale ka dhig waxba la-aan ka dhig buu ujeeda waxbaa ka soo qaadin waqsim u qaybi cala alikhwati walaalihii waxaad u qaybisaa hulsa tarika tarikada saddex meelood meel ahaan u qaybi fa haadihi tani almas'alatu mas'aladii weeye almushtaraka la wada lahaa mas'aladii mushtarakada ee la wada lahaa ee masaa'ilka kale qawaaciddeeda khilaafsanayd taa weeye wuxuu tilmaamayaa mas'alo gaar ah oo sidii dhaxalka lagu yaqaanay khilaaftay oo dhaxalka waxa lagu yaqaanay biijmaaci ahli lcilmi wixii waxa weeye aan masaladan mushtarakada ka ahayn iyo masalada akdariyada iyada lafteeduna qaab kale aynu u tilmaami doonno daciifnimadkeeda wixii aan labadaa ka ahayn haddii waxa weeye ahlu faradku dhammaysto dhaxalka casaba ma timaado laakiin labadaa masaleba iyadoo laga dhammaystay ayay casaba iman doontaa mas'aladanina waxay ka dhisan tahay afar rugni bay ku dhisan tahay oo afar qodob marka la helo markaasuunbay noqonaysaa xajariya ama yamiya ama mushtaraka ama ximaariya masalada magacyadaa leh hortu ilowba ilow qofka dhintay waa inuu qof dumara yahay hadduu nin dhinto weligeed mushtaraka ma noqonayso ee ilowba ilow qofka dhimanaya waa inuu yahay gabadh waxaanay ka tegaysaa kow ninkeedii waa qodobka koowaad rukniga koowaad afarta rukni waa ninki nin waa inuu meesha jooga zawj qodobka labaad saaxibatu sudus waa inay joogtaa hooyo ama ayeeyo waa isku mid labada tii joogtaaba waa tii kale ama waa in hooyo joogtaa haddaanay hooyo jooginna halkeeda waa inay ayeeya taagan tahay labada midun waa inay joogtaa oo qof sudus leh oo ama hooyo ah ama ayeeye ah labaduba maanta sudus bay yeelanayaane oo ayeeyaduna wax kaleba wax kuma qaadato hooyaduna mar haddii walaalo tiroobay joogaan waa sudus markaa saaxibatu sudusna waa inay jirtaa waa qodob labaad wey qodobka saddexaad walaalo tacaduday oo xagga hooyo ah walaalaha hooyo hadday midh yihiinna sudus bay qaadan jireen hadday laba iyo wixii ka badan yihiinna thulus bay qaadan jireen walaalo li-um ah oo tiraday doonaanba ha noqdeena laba iyo wixii ka badan ah oo hulus qaadanaya iyana waa inay joogaan waa qodobka saddexaad wey waxa weeye casabo ashiqo ahina waa inay joogtaa casabo ashiqo ahina waa inay joogtaa casabo ah markaa walaali aabiyo hooyo walaalo aabiyo hooyo hadday la badhax tiran yihiin hadday lab iyo dhadig isku jira yihiin farqi ma leh waa inay casabo ashiqo ahi joogtaa markaynu casabo ashiqaa leenahay meesha waxaynu ka saaraynaa habla badhax tiran oo haddii ashiqadu ay habla noqdaan ama mid ama wax ka badan ehlu farad bay noqonayaan masaladuna way cawlmaysaa sidaynu ishaari doono laakiin ilowba ilow waa inay yihiin kuwa ashiqada ahi marka casaba waa inay yihiin oo ama nin iyo ka badan oo rag ah waa inay yihiin ama rag iyo dumar waa inay isugu jiraan waa inay casaboobaan lidakari mithlu xadil unhayeyn qoladii mutaysan jirtay waa inay yihiin labadaa midun waa inay yihiin ilowba ilow wayna casabayihin afartaa qodob marka la helo masaladaasi waa mushtaraka masaladu haddii qawaacidda saxda ah ee lagu yaqaano dhaxalka lagu dhiso oo aan marka hore walaalahan dusha lagaga soo tuurin aabbiyo hooyo waxay leedahay zawjku nisfi buu leeyahay xoolaha barh buu fadhiyaa waayo xaaskiisu farac waaritha ma leh hooyaduna walaalo tacaduday baa jooga oo sudus lix meelood meel ahaan bay fadhidaa walaalaha hooyana waa tiroobeen oo thulus bay leeyihiin xoolaha saddex meelood marka laga dhigo meel bay leeyihin marka masaladu waxay ku dhismaysaa marka hore lix lix qori baa lagu dhisayaa lix qori marka laga dhigo sawjka nisfi oo saddexa baa la siinaya badh oo saddex ah ayaa la siinaya hooyaduna lix meelood meel ahaan bay leedahay lix meelood meel ahaanna waa hal qori dee qorigeedaa la siinaya walaalaha hooyana thulus bay leeyihiin lixda saddex meelood meel bay leeyihiin lixda saddex meelood meesheedu waa laba marka lixda saddex loo qaybiyo waa laba iyagana labada afarta laga saaraya marka lixdii qori sidaa loo qaybiyo walaali aabbiyo hooyo way dhacayaan meesha way ka baxayaan sida aynu qawaacidda asal ahaan ku naqaanay alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliawlaa rajulin dakar maanta waxba kama soo hadhin istiqraaq baa dhacay way dhammaysteen waana halka u ina leeyahay wastaqraquu lmaala bifardi nusubi oo maalkiina ay ku dhammaysteen faradkii la qadaray ay binasiibi lmafruudi nasiibkii la qadaray ee faradka ahaa ay ku dhammaysteen markay halkaa marayso ayay waxa weeyaan walaalihii hooyo iyo aabe ee labadaba maydka ugu walaalaha halkaasay gar ka fureen oo gar naqsadeen bal aabbahayo waxaan jirinba ka dhiga bay yaahdeen isaga waxaan jirinba ka dhiga alaysat ummanaa waaxida miyaynan hooyadayo mid qura ahayn haddiiba la iskaba daayo odayga annagoo odaygaanu la dheeraadnahay annagaana islayn waa xoog badantihi oo iyaguna maydka hooyo quray kula walaal yihiin annaguna aabbiyo hooyoba walaal baanu kulanah siday u suuro gelaysaa in la yidhaahdo kuwii hooyana ha qaateen kuwiina aabbiyo hooyana iska taga marka cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu sanadkii hore wuu qadiyey waxba ma siin masalada lixdaasuu ku qaybiyey sanadkii dambe ay garta la yimaadeen ee ay yidhaahdeen m miyaanaan isku hooyo ahayn wuu wadaajiyey waxbuu siiyey istixsaanan waxbuu ku siiyey marka ahlulcilmigu masaladii waa ku qaybsameen qolana waxay yidhaahdeen war labada walaalayow kuwa ashiqadaa xoog badan ee yaan la qadinin qolana waxay yidhaahdeen ma xoog badno oo ehlu faradku ama ha daciif ha noqdo ama ha xoog badnaadee ehlu faradkaa leh haddii istiqraaq dhacana casabada waa la diraa masaladanina wax lagaga soo reebo masaa'ilka kale meesha ma taallo oo iminka suwarteeda kale oo dhan dee tashriigan ma xugminayaan ma wadaajinayaan iminka haddaynu kuwa li-umka ah boqol ka dhigno hal quroo shaqiiqa ana u keenno inan qura oo maydka ay aabbiyo hooyo ku walaal yihiin hadda waa inan qura inantaasi xoolaha barh bay fadhiyaysaa oo markii labada badh isu iman jireen ayay noqonaysaa oo haddaynu iminka halkaa walaalaha aabbiyo hooyo aynu inan qura oo shaqiiqado aabbiyo hooyo ah soo fadhiisino sawjku xoolaha barh buu doonayaa inantaasina xoolaha barh bay doonaysaa hooyaduna xoolaha suduskeedii bay doonaysaa kuwan li-umka ahina thulus bay doonayaan dabeedna masaladii waa cawlmaysaa cawl wax la yidhahdaa ku dhacayo oo aynu dib ka arki doonno inoo iman doona oo marka ehlu faradka uu qaybsami waayaan hantidu ee waayo xoolaha laba badh iyo dee dheeraad laga heli maayo xoolaha haddii laba badh loo kala dhigo dee dadka intii kala qadaysa marka waxay noqonaysaa qoryii baa la kordhinaya qof kastaabana wixiisii oo dhiman ayuu qaadanaya marka masalada sagaal baa lagu dhisaya halkaynu markii hore lix ku dhisnay saddex baa lagu cawlayaa oo sagaal baa lagu dhisaya marka saddex lagu cawlo sawjkii nisfiga lahaa saddex baa la siinaya markii hore lixdiisku saddex kamau qaadan saddex baa la siinaya sagaal saddex maxay ka noqonaysaa waa thulus weligiin miya aragteen zawj thulus wax ku dhaxlay jawaabtu waa maya laakiin thulus wuxuu ku qaadanayaa cawl baa masalada galay oo la odhan maayo thulus buu qaataye nisfi cawlan buu qaataa la odhanaya cawlkana waynu arki doonaa inanta kalena saddex baa loo dhiibaya ee shaqiiqada ah hooyadana qorigeedii baa la siinayaa kuwa kalena labadii baa la siinaya marka inantii shaqiiqada ahayd boqolkii li-umka ahaa dee iyagiina laba qoray qaateen iyadiina keligeed oo gabadh ah ayaa saddex qori qaadatay miyay la wadaajinayaan jawaabtu waa maya biijmaaci ahlilcilmi lama wadaagayso iyaduna barhkeeday leedahay iyaguna thuluskooday leeyihin haddaynu ka dhigno habluhu inay laba ka badan yihiin shaqiiqaadka ah masaladu toban bay u cawlmaysaa oo hablahaasi huluthaan bay yeelanaya saddex meelood xoolaha laba ahaan bay qaadanaya sawjkuna nisfi buu doonaya hooyaduna suduskeedii ikhwada liumkaahina waxay doonayaan iyaguna hulus toban qori baa laga dhigayaa hablaha waxa weeye shaqiiqaadka ah afar qori baa la siin sawjkana saddex baa la siin hooyadana midh baa la siin liumkana labaa la siin marka labadii hablood ee shaqiiqaadka ahaa walaali liumka ahaa ee boqolka ahaa ama kunka ahaa dee midh uga tuuri maayaan afartaa qori ee labadaa qaybsada bay odhanayaan mar haddii ay maantaba lium noqon waayeen fajcal kullahum liummin oo maxaan lium ka dhigaa dee miyay yihiin maba aha mar haddaanay maantaba lium noqonayn ma suuragal ahaa in maantana wax lala wadaajiyo oo loola qaybiyaa waxaana saxan ahlulcilmiga dariiqada kale maray ee yidhi war masaladani daliil gaara ma laha eh wax allaaliya wax lala wadaajinayaa ma jiro gartaa ay nimankaasi naqsadeenna waa jaban taha gartu sideeday u jaban taha iyada oo aharaha tilmaamaya cumar inay garnaqsiga qaarkood waxaa ka ansaxeen laakiin kelimaadka tilmaamaya aabbaha iyo dhagax bad lagu tuuray ka dhigiyo ama waxa weeye dameerba ka yeel haddaad doonto iyo waxyaabahaasi may ansixin sida albaaniba irwaaga ku sheegay ahlulcilmi badanna tilmaameen bal waxa weeye cumar sida uu diinta ugu adadkaa ee xaqa u ilaalin jiray waxaa muuqanaysa hadday waxa weeyaan arrinkaa foosha xun le ula iman lahaayeen ee waalidka aflagaadada ku ah inuu aada u edbin lahaa wuxuu siiya da-ay waayo aabbaha iyo dameer ka yeel iyagu fardan wa taqdiiran waxaan jirinba ka dhigaa uga jeedeen waa waxa weeyaan su-ul edab maca alwaalid waa akhlaaq xumo bay noqonaysaa markaa waalidka lagula kacay cibaaro fiicanna maaha fardan wa taqdiiran ba ha uga jeedeen marka athar ahaan ma ansixin oo cumar waxaa kagamay hor garnaqsan laakiin waxay ku garnaqsadeen war hortu isku hooyo uun ma nahay cumarow bal aabbaha inoo dhigo isku hooyo miyaanaan ahayn annaga iyo qoladanaad wax siinaysaa isku hooyo ma nahay dabadeedna adigu arrintaasi macquul bay la noqotay oo waa siiyey wax laakiin waxaynu leenahay mas'aladu mar hadday nas leedahay ama qur'aan ama sunno nebi sala allahu alayh wasalam ma suuragal aha in caqli lagu eego ama waxa weeye naskii ijtihaad kale la barbar dhigo oo laa ijtihaada maca nas naska la jirkiisa wax ijtihaad la yahdaa ma jiro marka masalada iyadaa waxaynu leenahay waa daciif wax daliilo ay leedahayna ma jiro ee waxa weeye sida saxda ahi waxay tahay ashiqada in la qadiyo aan waxba la siin waayo ashiqadu intaasoo goobood oo kuwa li'umka ahi dhaceen ayay wax qaataan waa inagii soo aragnay kuwa li'umka ah inan yari hadday timaaddo way ridaysaa way iska tegayaan haddii asal lab yimaado way tegayaan awow iyo cid kale toona usoo dhowaan maayaan mar hadday mar intaasoo jeer dhacaan iyagoo ay waxa weeye shaksiga la qaybsanaya dhaxalka walaalkood yahay ay intaasoo goobood dhacayaan dee maalinta yar ee faradku u bato ee iyagu wax helaanee qolada kale qado in la yidhaahdo oo miyaanaan sidaan ahayn oo imise ay sidaa ahaayeen oo aa qaadanaysa yani qaab saxa maaha markaa kama yeelayno masaladu min xaysu daliil qolada kalea xoog badan way se iska adag tahay inta soomaalidu shaaficiyada isxejinayso inkastay shaaficiyada in badan ku khilaafaan soomaalidu meelo badan bay shaaficiyada aanay u dhowaanin laakiin masaa'ilka markay u tacasubayaan meelaha qaarkood waa ku dhegan yihin tan oo kale waa ku dhegan yihin si yar kaga fujin mayse hadhow haddii aada istidhaahid qaabkaa daliilku ku saxda yahay mari waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato oo hadhow kuwa aabbiyo hooyo la yidhaahdo talo wadaadku halkuu idinkaga shidaya muxuu idinkula coloobe masalada mushtaraka la yidhahdaayo culimmaduba waa taqaanaayo madhabka shaaficiyay ku caddahayo dabeedna in laysku keen dhuftaba waa halis oo la yidhahdo wadaadku waxa uu idii qadiyey masale markaa la qadiyaba maaho magacyo badan bay leedaho intaasoo magac bay leedahay lakiin runtii sida saxdaa min xaysu daliil in waxba la siiya maaha lakin waaqica in laga muujiyaa fi hadihi alayaam adugu mustaqbalka waa kollay masaa'il badan oo daliilka u hiilinayo way ku habboonaan doontaa ummadda in lagu tarbiyadeeyo adilada saxiixa inay qaataan tacasubkana madhabkuu doonaba ha noqdee ay ka dheeraadaan oo waxay u tacasubayaan daliilka uu noqdo waayo a'immadu dhammaantood waa a'immo sharaf leh mid kastaabana tixgelintiisa leeyahay saddex ka midana waaba isu afarta madhab in la tilmaamayo waa isu ardaya shiikhii imaamulmalik wuxuu markaa macallin u yahay imaamu shaafici oo ardaygiisii ah imaamulaxmed ibnu xambalna waa ardaygii imaamu shaafici waa saddex nin oo isu arday ah iyo shiikhaa kaloo isagu ka horreeyay abu xaniifa maadaabay sidaatoo a'immadu mid kastaaba mid dhowrsoon yahay a'immada kale ee sunnaduna ay sidaa yihiin dee qowlkoodu daliil ma ah ee saxdu waxay tahay in daliilka loo leexdo markaa sifo wax loola wadaajiyo iyadoo alle uu yidhi walaalaha li'umkaahi hadday tiroobaan fa hum shurakaa'u fi thuluth dee in cid kale lagu soo daroo la yahda meeca shaqadana maanta ku dar ha la wadaagsadeene ma suuragal aha laakiin iminka muujinteeda waaqica laga muujiyaa way iska adkaan kartaa ee taxadarkeeda ayaad yeelanaysaa laakiin mas'aladu ka daliil ahaan qowlkaasaa fiican wain tajid haddaad hesho zawjan say haddaad hesho iyo wa umman hooyo labadaasiyoo warihaa wax dhaxlaya iyo wa ikhwatan walaalo lilummi hooyo kuwaasiyoo xaasuu koobsaday athulutha thuluskii wada koobsaday oo wada qaatay oo bimacnaa laba iyo wax ka badan ah iyo wa ikhwatan walaalo aydan noqodeen liummin wa abi aabbe iyo hooyo hadday kuwo aabbe oo qura yihiin masaladu mushtaraka ma noqonayso oo wastaqraquu ay ku dhammaystaan oo ku istiqraaqaan almaala maalkii bifardi nusubi ay binasiibi lmafruudi nasiibkii la farad yeelayna ay xoolihii ku dhammaystaan oo kuwii ashiqada ahaa qadaan fajcalhum ka yeel hum oo walaalaha ah kuwa ashiqada iyo kuwa li'umka aba kullahum siday u dhan yihiin li'ummin walaalo hooyo ka dhig waxaba isku daro walaalo hooyo ka dhig oo inan iyo inantoona ha u kala badinine sidii li'umka wax loogu qaybin jiray waxaba wax ugu qaybi madax ka kow usii wajcal ka yeel abaahum aabbahoodna waxaad ka yeeshaa xajaran filyami ay ka xajarin sida dhagax oo kale ka dhig filyami ay mulqan filyami oo badda lagu tuuray sidii dhagax bad lagu riday aabbahoodna ka dhigoo ha soo hadal qaadina waa ilma heblaaya dhawaxoodaba waqsim qaybi cala alikhwati walaalaha waxaad u qaybisaa kuwa aabbiyo hooyo iyo kuwa hooyaba thulusa tarika tarikada thuluskeeda u qaybi intii li'umka u wada qaybi fa haadihi tani almas'alatu almushtaraka mas'aladii mushtarakada ee la wada lahaa weeye oo waa mas'aladii mushtarakada marka in sha allahu tacaala maadaama baabka inoo soo xigaa baabu ljaddi waalikhwa yahay oo baab iska hawl badan yahay halkaasi baynu ku joojinaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam